xasan xuseen inuu ku qancay nidaamka khawaariijta oo uu ku tilmaamay inuu ka wanaagsan yahay kan dowladda oo afar sano uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda kadib inuu yidhaahdo nidaamkaasaan ku qancay wixii asaga laga duubaan dhegaystay waxaa ku jira codkiisa khalkhal aad u weyn ninkaas jarawlow ahaa wuxuu ka mid ahaa markii hore darwaliin loo tababarayay gawaari ay iska lahayd wasaaradda gaashandhigga halkaas ayuu iga soo raacay markii dambena markaan guddoomiyaha baarlamanka noqday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka aan noqdayna wuxuu ahaa darawal ila shaqeeya marka ma fahmi karo waxay la tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladoo qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas ku wargelinay asaga un inaan ka warsugno ma ogiye ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhamaystiraan ma ogiye waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karinba because ninkaas oo xuseen ahaa oo afar sano ila shaqaynaya sabab lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaasi uu u aaday ciidan xoog dal mahayn dal kama tirsaneen qof shacab oo ahaa baabuur meesha tilay oo lix gaari ah ay deeq noo siiyeen amerikaanka ayaa asaga iyo darwaliin kale loo tababarayay ayadoo tababarka u socdaan noqday aniga wasiirka marka ma ahayn dad markaasi la keenay ahayn oo loo tababarayay darwalnimo marka waa taqaana mar haddii baabuur noocaasa loo tababarayana ciidannimada wax inay ka fahmaan wax yaryaroo ku saabsan say isu difaaci lahaayeenna ama qofka mas-uulku ay wadaan ay u difaaci lahaan waxaas u yaqiinay laakiin qof ciidanka ka tirsan maaha moogtahay qof ninkan wuxuu ahaa shaqaalo ahaa oo shaqaalaha dee darajooyin ay kala leeyihiin shaqaalaha baarlamanka gunada uu siiyo ayuu ka mid ahaa aniga markaan kasoo tagay dee guddoomiinimadii oo halkaan aan usoo wareegay darwaliintii soo raacay ayuu ka mid ahaa xamar oo ila joogay xamar dad asaga asaga u dhowoo la xirayna ma ogi de hay-adaha amnigana waxay hadda noo soo sheegeen ma jiraan oo asaga ku saabsan asaga dee asagaa qiftayba in xiriir uusan la lahayn qolada al-shabaab oo mar hore uu ku fikerayay inuu tago laakiin hadda fursad uu helay meeshaas markuu tegayeyna dad kale iyo wax uu la xiriiray ay u fududeeyeen wuu sheegi lahaa malaha wuxuu dhihi lahaa anigu dee arrimahaasaan sameeyey waa kasoo tegay laakiin arrintaas aan u dayno qolada amniga iyo qolada iskale baaritaankaasi kulleyb ayagaas waa xaqiijin doona wuxuu yahay aniga afar bilood ka hor ay ku iyo shan bilood baan ba waxaa loo sheegay qolada amniga waxaa la yidhi ninkaasaa maqan lamana hayo meel uu aaday gurigiisaa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkii xaguu aaday xaaskiisii waxay sheegeen in habeenkii intuu soo kacay uu yidhi aniga waa xanuunsanahay dhakhtaraan rabaa degdeg inaan u arko dhakhtar uu aaday marka xaaladiisi marka la waayeyba waa waxaa lala socodsiiyey laanta ammaanka aan u dayno sida aniga aan sheegay qolada baaritaanka wada